odayaal labada dhinaca iyo maamulka gobolka hiiraan oo ku baxay qaboojinta xiisad ka dhalatay dilal salka ku haysa aana qabiil ayaa gaaray deegaanka teedaan ee gobolkaasi hiiraan halkaa oo maalin ka hor lagu dilay dad abaar ugu soo qaxay deegaanadoodii wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan inoo haya odayaasha nabadda isu taagay ayaa qayb ka mid ah oo magaalada beledweyne ka tegey waxay gaareen deegaanka teedaan iyadoo sidoo kalena ay jiraan odayaal kale oo dhinaca matabaan iyo guraceel ka soo tegey guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeyti cismaan oo shir warfidiyeenka beledweyne ugu qabtay ayaa waxa uu cambaareeyey kan maamul ahaan dilalka macnodarrada ah ee shalay deegaanka ka dhacay dilkii shala ka dhacay tuulada teedaan ee degmada macaas waa cambaaraynaynaa wax raalli laga ahaana ma aha waxaan u soo jeedinaynaa odayaasha iyo dhallinyarada iyo waxgaradka deggan meeshaas waa dulun in laga sameeyo falalka noocaasa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u soo jeedinayaa dadka deegaanka awal degganaay oo reer maxaaseedka in ay iska dhaafaan inay dadka walaalahooda u soo qaxay sabar iyo dulqaad inay u sameeyaan dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay dagaalkaasna eheladiisiina tacsi baan u diraynaa deegaanka uu ka soo jeedayna tacsi iyo fari waxaan u diraynaa iyo raalligarayn ilaaha subxaana wa tacaala ha u naxariisto gacanka xaq daranaa disha waa rumaysnahay in gacanka xaq daran disha haddii aana qabiili jirtay ama wax horeo laysu haysta jireen ninkan masaafurkaahi shaqo kuma lahayn waa dembiile falkaa ninkii geysta mana la cafinayo guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka hiiraan ee amniga iyo siyaasadda axmed cismaan cabdulle ayaa waxa uu nabad ugu baaqay dadka deegaanka dhexdooda maadaama nawaaxiga goobta ay colaadu kasoo cusboonaatay ay joogaan dad abaar uga soo qaxay goobihii ay ku noolaayeen dad ay wax ay ku heshiiyeen in labadaas deegaan ay isdhibaateeyaan runtii ma ahayn waxaan leenahay annagu ka maamul ahaan nabaddu way caana macaan tahay waxay nabadaana aslunuuga leh nabadda in la qaato la adkeeyo dadka deegaankaas degan dad maanta dhibaato u baahan maaha maxaa yeele waa dad usoo qaxay ka soo qaxay soomaaliya degmooyinkeeda kala duwan gobolladeeda kala duwan kasoo qaxay waay cid dadka soomaaliyeed labadaas gobol degan dhibaato ka dhex abuureysa ma aqbaleen kuwa soo barakacay abaaraha soo barakacyan waxaa leenahay nabadda nala adkeeyo annaga ka maamul ahaan waxaan ballan qaadayna habeenii maalin inaan maciina nahay inaan garab taagannahay de maxaa yeelay ilaahaana amray inaan nabadda ka shaqeyno mar walbo ballanna waa soo qaadnay ilaahay agtiisa iyo madaxdii naga sarreysayba ay nagu amartay waxaan leenahay nabadda hala adkeeyo guddoomiye jaita ayaa sheegay kan maamul ahaan inay la hadleen odayaasha labada dhinac uguna baaqeen in ay nabadda adkeeyaan waxaan leenahay waa wada hadalnay odayaasha deegaanka gurceel kuwa deegaanka maxaaseed kuwa beledweynena wixii waxgarad ahaayoo joogay intoodii badneed waa anbabaxeen waxaan leenahay ilaahay colaadaas biyaha ku shubo odayaasha waxgaradka iyo dhallinyarada iyo qof kasta oo degan deegaankaas ama waxgaranayana waxaan ugu baaqaynaa in ay nabadda ka shaqeeyaan waxaan leenahay taliyaha ciidanka jooga degmada maxaas genaraal ninka la yidhaahdo tareedisho waana la hadlayo waa kala hadlay way qusaynaysaa in uu arrintaa gacan buuxda ka geysto gacan buuxda inuu ka geysto wayna qusaynaysaa si uu uga hortago faldembiyeed kasta oo dhici karayo oo noocaasa si uu uga hortago inta badan xilliyada abaaraha waxaa dhaca in dadka reer miyiga ah ay ku dagaalamaan daaqa iyo biyaha xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne